magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa si rasmi ah looga hirgeliyey warshad cusub oo lagu magacaabo kulmise taasi oo soo saari doonta agab dabiici ah oo beddel u noqon doonta bacaha balastikada ee deegaanka waxyeelada u geysta warshadan oo ah tii ugu horreysay ee nuuceeda laga hirgeliyo jubbaland ayaa qorsheynaysa in ay soo saarto bacaha sida dabiiciga u burbura si looga faa'iidaysto suuqyada meeshana looga saaro bacaha balastikada ee deegaanka dhibaatada ku haya yuusuf farax oo ah maamulaha sare ee warshadda kulmisa ayaa sheegay in warshadda ay xallin doonto laba arrimood oo muhiim ah sida wasaqowga hawada iyo in dhallinyarada shaqa abuur loo sameeyo bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin sidaan horey sheegay barnaamijkan companiga waxaa la yidhahdaa culmis factory and group of company baa la yidhahdaa warshaddan waxaan u asaasnay saad la socotaan bacahan bacmadowga la yidhaahda hadda inta badan deegaankeenu uu isticmaalo wuxuu dhibaato ku yahay bulshadii wuxuu dhibaato ku yahay xoolihii wuxuu dhibaato ku yahay siduu wasiirka ganacsiga hadda sharaxayaad maqlayseen maxaan ku dhahay baddii buu dhibaato ku yahay oo kalluunkii iyo khayraadkii badda laga helaa oo dhan ayuu maxaan ku dhahay bologaraynayaa meelihii ay ka soo baxayeen oo dhan oo saa darteed xitaa saamayntu baddii xitaa way gaadhay marka intaa markay dhacday baahidan inay taagantahay aan aragnay yaa annagu tiimkanaga waxaan aasaasnay maxaan ku dhahay waxaan aan qabanqaabinay sidii lagu heli lahaa warshad ka haqabtiraysa baahidaas deegaanka taalla warshad ka haqabtiraysa oo wax environmentalkan aan dhibaynin bulshadii wax u geysanaynin maxaan ku dhahay baddii iyo maxaan ku dhahay khayraadka aan helaynay aan dhib u geynaynin inaan keenno yaan go'aansanay alxamdulilah warshaddii waatar maanta waa joogtaan oo maalintii la xarig tarayey maxaa la yidhaahdaa wataasoo way shaqaynaysaa bicihii way soo saartay maxaan ku dhahay brodhigtegeedii saxdaa loogu talagalay deegaankan waxba yeelaynin oo deegaanka la saaxiiba way soo saartay de maxaan ku dhahay magaaladii way aragtay waa lagu qancay oo sidii la rabay noqotay marka de adduunkaan la jaan qaadaynaa waadna mahadsantihin salamu calaykum raxmatullahi barakaatu